kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee reediyo beerlula qodobada subaxnimadan aad maqli doontaan waxaa ka mid ah tababar ku saabsan ka hortagga cudurka dabeesha oo lagu soo gebagabeeyey beledweyne tartanka iskuullada beledweyne ee ka socda garoonka laqanyo oo maraya meel wanaagsan in ka badan boqol arday oo ka qalinjibisay kuliyadda caafimaadka jaamacadda banaadir ee muqdisho dibadda waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo si buuxda u ansixiyey dawo karoona lagu dabiibi karo taariikhdu waxay ku asaysan tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun iyo labaatanka waxaad maqasheen qodobadii oo kooban dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiinla socodsiin doonaa anigu cabduqaadir cumar ibraahim nadaara aan ku bilaabay tobabar ku saabsan ka hortagga cudurka dabeesha ayaa lagu soo gebagabeeyey beledweyne warbixintan waxaa soo jeedinaya axmed nuur daahiye in ka badan soddon iyo shan arday oo ka kala socda iskuullada iyo jaamacadaha magaalada beledweyne ayaa ka qayb galay tababarkan oo socday muddo saddex maalmood ah islamarkaana lagu baranayay sida looga hortago cudurka dabaysha maamulaha iskuulka hormuud ee magaalada beledweyne axmed cabdulaahi maxamed oo iskuulkooda u qabtay tababarkan ayaa xubnaha ka qayb galay ku ammaanay sida ay uga faa'iidaysteen
maanta waxaan halkan isku imaanay tababar ka socday iskuulka hormuud saddex maalin tababarkaasna uu ku saabsanaayay booleyda oo dabeesha ugu yaraan waxaa ka faa'iidaystay soddon iyo shan arday ka faa'iidaystay ardaydaasna macnaha waa u mahad celinayaa sida ugu wanaagsan ay aga faa'iidaysteen sidoo halkan waxaa uu mahad celinayaa macallimiintu markaas oo tababarka bixinaysay ayagana waa ku mahadsan yihiin sida ugu wanaagsan ay juhdigooda ugu bixiyeen tababarkan ma aha kii koowaad waa kii labaad fiiskii hore waxaan lagu soo qaatay nutrition malnutrition fiiskan labaad oo maanta sida wadajeediina waxaa lagu soo qaata isagana qaybta macnaha booliydo oo dabeesho marka allah ayaa mahad iskale mar walibo iskuulka intuu jiritaankiisa macnaha jiro maadooyin fara badanaa lagu bixiyaa sida caafimaadka si guud ahaan tababarka faa'iidadiisa shaksi walibaa og shaqadoonaa noqon doontaa qofkan backgroundgiisa marka la qoraayo waa laga maarmaan experience ama khibradda markaas aad ku soo bandhigaysid inaa aga faa'iidaysatid cid weliba macnaha danaynayso markii tababar la qabanaayo in adiga isla jeclaata ma aha inaad qof waxa adiga jeceshahay walaalkaa la jeclaatid insha allah macnaha waa maasha allah ma aha ardayda iskuulka hormuud kaligood ma aha arday badanaa jiro oo markaas jaamacadaha gobolka hiiraan ku yaalo oo ka faa'iidaystay barnaamijkan mar walibana ay ka faa'iidaystaan waana u fur yihiin waqti waliba qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaystay tababarkan ayaa raadiyo baarulo uga waramay waxyaabaha ay ka dhexleen tababarkan magacayga waa asad axmed nuur waxaan waxaan noo socday training oo saddex maalin ah trainingkaasna waxaan ka unagu socday boolio inuu ahaa waxaan ka fahmay waxyaalo badan oo qofka sida adiga inaan bulshadeeda an aan caawin karo sidoo kale waxaan ka fahmay in aan qof haddii uu hayo cudurkaas tare aan ogahay inuu hayo cudurka booliyada sidoo kale calaamadihiisa sometimes lagu garanayo inaan ka fahmay sida qofka ku imaan karo in qandho badan ay soo jahda karto in laga qaado meelaha oo shaqada iyo in laga qaado iyadoo labarotiga sida in laga qaado in meel qof agtiisa u joogo ku xanuunsan booliyada qaba inuu ka qaado sida kale in bulshada dhexdeeda xataa qof xanuunsan oo su dhexgalo in meelaha bannaanka oo adag qof oo suuli ama saxaar ahaan ugu tagi oo ku saxroodo dadkii bulshada sida oo ku qaado waxaan halkan saddex beri oo noogu socday boolio oo macnaha kahortagii ahaan sida oo lagu bari lahaay macnaha lagu garan lahaay macnaha qofka haayo iyo qofka uu ku dhacay iyo dhammaan bulshada si u saameyn karo macnaha haddaan sii kudi kalo qofka waxaa lagu kari karaa lafa xanuun iskalgowsyada u xanuuna oo gacmihii oo kale iyo xusuladii iyo lugihii iyo qoortii waxaa kaloo lagu sii kari karaa xanuun joogtaa qofka waxaa lagu sii kari karaa lagu daawey karaa ama dhibco ama cirbado oo la sii karo noocyo kala duwan ah oo labadaas nooc ah magacaygu waa liibaan cabdi muuse waxaan ka socdaa jaamacadda joobkii meeshan waxaana lagu qabtay training oo saddex maalin ah oo- oo saddex maalin socday waxyaaba badan ayaa ka faa'iidnay waxaana u rajaynaynaa inaan u adeegi doono bulshada magacay waan istaaxa guhaad aadan ka socoto iskuulka hormuud traininka bolio waxaan mahad kale laba iskale macalimiinteeda oo noo qabatay fursadan qaaliga ah saddexda beriyo traininkaa socda boliyada yacni qofka boliyada qabo yacni sida laga hortagi karo calaamadaha lagu garan karo wax badanaa ka fahmin waxaan rajaynaynaa inaan bulshada soomaaliyeed ugu adeegno in badan anigu magacayga cabdifataax maxamed cabdi oo ugu horreyn ilaah ayaa mahadno mahad iskale taasoo inaan ka barano iskuulka hormuud tarayni noo socday saddex maalmood oo cudurka la yiraahdo booliya waa cudurro halis kaasoo ka mid ah cuduryaasha dadka halista u keeno oo taas oo ka faa'iidno faa'iido ay noo tahay sidoo kaleeto faa'iido nooga tahay waxaan ku ogaa karnaa bulshada in inaa waxaa baranay inaa bulshada uga hortagi karno calaamado badan ayaa macalimiinta noo sharxeen oo calaamadahaas faa'iidini had dadka haddaan uga hortagno waanu faa'idi karnaa taas ayaan ugu baraarujinaa bulshada inay wad- cudurkaas waa cudur halis waa inay iska ilaaliyaan tababar oo inuu socday kaas oo looga hortagayo cudurka bolio igid kastoo cudurka uu ka mid yahay cudurada dabeesha maasha allah aan boqolkiiba boqol wax badan ayaan ka faa'iidnay sida aan uga hortagi karno qaabka daawooyinka aan u bixi karno caruurta inta bil ay joogto in kaleenta la kala siin karo maasha allah wax badan ayaa kasoo faa'iidnay intaan iyo ka badan waxaan rajaynaynaa inaan wax badan kasii faa'iidno oo ahaa mid oo saddex beri noogu koobnaa saddexda berina wax badan kasoo faa'iidnay waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaa wax walba ugu qabaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa kula dardaarmay xubnaha ka qaybgalay tababarkan in waxyaabihii ay barteen uga faa'iideeyaan bulshada inaan ka qayb galo tababarkan oo socday sida hadda la ii sheegay saddex maalin traininkaanna waxaa hadda lagu qaadanaya lagu bartay tababarkan hadda aan taagannahay dabeesha ama cudurka dabeesha Eh, macadka hormuud waa kaga mahadcelinaa runtii diyaarinta ardayda oo la baraayo xirfadaha kala duwan sida caafimaadka oo kale qaybihiisa kala duwan oo marba training lagu qabanayo taasoo hadda sida aan arkaayo ay ka faa'iidaysanayaan ardayda iskuulka hormuud iyo arday kaleba oo ama jaamacadaha ama meelo kale wax ka barta waxaan leeyahay markuu horeyso ardayda soddon iyo shanta ah oo hadda ka faa'iidaysatay tareerinkan saddexda maalin socday hambalinaan leeyahay aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay maxaa yeelay waxaad barateen annagayna anfacayaan bulshaday anfacayaan wixii aad baratay waa sii faafinaysaa dad kalaa ka sii faa'iidaysanaya marka waa fursad qaali ay waaye ardayda eh, tareeninka hadda ka faa'iidaystay oo maanta lasoo gebagabeynaya ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin hambali aan idin leeyahay waxaan idinka codsanaya idinkana insha allah ardayda kale aan fursaddaan helin oo walaalihiina ah oo saaxiibadiina ah wixii aad barateen inaad usii gudbisaan
codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii uu soo jeedinayay axmed nuur daahiye aad ayuu u mahadsan yahay tartanka iskuulada beledweyne ee ka socda garoonka laqanyo ayaa maraya meel wanaagsan warbixintan waxaa soo jeedinaya maxamed yuusuf cabdulaahi
boqolaal shacab ah oo u badan dhalinyaro ayaa u daawasho taga tartanka iskuulada beledweyne oo ka socda garoonka kubadda cagta laqanyo halkaasoo maalmaha arbacada khamiista iyo jimcaha ay fooda isku daraan kooxaha ka kala socda dugsiyada halka maalmaha kale ay waxbartaan ardayda ka qaybgalaysa tartankan gudoomiyaha guddiga tartamada iyo maaliyadda ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan cabdikaafi cismaan aadan ayaa raadiyo beerulla ugu waramay halka uu marayo tartankan
beerlona waa mahad celinayaa hawsha adag ay bulshada reer beledweyne u hayaan runtii tartanka weli waa uu socdaa Eh, weli waxaan maraynaa marxaladii eh, gruubka aan maraynaa Een, waxaa la wada ciyaaray oo galabta la ciyaaraya kulankii lixaad ee tartanka dugsiyada oo group stageka Een, ciyaarihii hore een, waxaa wada ciyaaray kulankii koowaad ee furitaanka waxaa nasiib u yeeshay labada dugsi ee kalaha sigma iyo cumar bin khadaab iyadoo ay sigma ku badisay afar gool iyo labo ciyaar runtii aada u xiiso badnayd kulanka xigay waxaa wada ciyaaray laba koox kala tirsan gruubi alaksa iyo ramadaan oo iyadna ku dhamaatay shan iyo hal oo alaksa uga wad sheegatay dhigeeda ramadaan waana sanay maalmo kadib arbacadii ayaan dib iskugu soo laabanay maalinta arbacada waxaa wada ciyaaray dugsiyada sheekh maxamed macalin iyo almasdar wan oo runtii ciyaar aada u xiiso badan ay dhex martay waxa ayna ku dhammaatay hal iyo eber natiijo ah oo ay guusha ku raacday dugsiga almasdar wan maalintii shalay ahayd sidoo kale waxaa ciyaaray kulan gruubka e laba kooxa ka wada tirsan waxaana wada ciyaaray dugsiyada adhalti iyo aflax iyadoo ciyaartu ay kusoo ilaatay goolal gaaraya laba iyo eber oo ay kooxda adhalti dugsiga adhalti matalaysay ay guusha ku raacday galabtana waxaan daawanaynaa kulan kale oo isna runtii xamaasadiisa leh waxaana wada ciyaaraya dugsiyada xawataako iyo almasdar labo oo xaafad dowlada ku yaala halka u maraayo waa meesha group stageka inkastoo maaragtay maalmaha la ciyaaraya ay kooban yihiin oo ay saddex maalin yihiin haddana runtii meel fiican uu marayaa kubad fiicanna waa la ciyaaraa oo akhlaaq ku dhisan oo niyad leh waana bogaadinayaa dhammaan dugsiyada kasoo qayb galay ee soo ajiibay runtii ciyaartooyda ay usoo xoreenba waan bogaadinayaa qaar ka mid ah dhallinyarada usoo daawasho tagta tartankan ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin tartankan islamarkaana ay isku madadaaliyaan magacaygu waa cali maxamed jimcaale runtii tartanka socdo waa tartan aada xamaasad u badan dhammaan dhallinyarada magaalada si gaara xamaasad ugu yeelay runtii aniga hadda waxaawaaye mar walba dhegtaan ku hayno oo aad baan u daawanaa dhammaan dadka xaafadaha iyo bulshada dhexdeedana aada iyo aad ayaa looga taageeraa runtii sidii hore ee kubaddii hore ee ciyaartii hore eeheeday laagtan waa ka kulushahay kuwa iskuulaadka ayaa aada u kuleel badan dhammaan usoo bulshadii dhammeedii dhallinyaradii dhammeedii iyo wixii xaafad dhan ay soo daawasho tageen runtii door badan oo ka qaatay dhallinyarada waxyaalo badan oo xun ayay mar walba xoogaa laga yaaba inay waqtiga iskaga lumiyaan laakiin hadda kubaddii markii la bilaabay runtii niyad fiican ay siiyeenoo inay dhalinyarada ay daawadaan ayay mar walba ay soo baxaan ay mar walba jecel yihiin runtii galabta garoonka markaa fiirido wax ka maqan maba jiraanba galab walba marka ciyaar la bilaabana sidaanoo kale ayay dhalinyarada usoo daawasho tagaan ayay waxyaabay xun ka hor inay kasoo tagaan ay ciyaarta soo daawadaan si ay markaas ay bulshadii waxyaabay isku sii dhexgalaan dhammaan bulshadoo dhan xitaa dadka xaafadaha jooga xitaa way dhegeystaan oo idaacadda mar walba way ka dhegeystaan si ay kubadda xamaasada u leedahay magacayga saddexaan maxamed qaadar dhaqan cawil oo degan xaafadda xawataaka waxaan salaamaya idaacadda beerlula dhammaan wariyaasha maamulka aada u salaamayaa maadaama idaacaddeenay tahay waa salaamayaa marka ku xigto ciyaantan waxaa socda isdhexgalka bulshada dhalinyarta iskoolaha oo midadaaladeeda isku dhexgalka bulshada ah badan oo ka bedelay aad weliba isku muujiyeen maadaama ay marka hore muddo iska hayaan waxay qabta lahayn haddii saas ku socdaanna waxyaaba badan oo aan dalku fiicin qaba lahaayeen hadda laakiin nin kasta wuxuu ku fikirayaa soo ciyaareen ku noqon lahay oo dalku horumari lahay wuu ku fikirayaa marka maasha allah isdhexgalka bulshada dadka fikiraya dadka dhan abaawilay waxa dhan maxaa leeyahay waa mahadsan yihiin
gudoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan cali maxamed cabdi ayaa raadiyo beerulo u sheegay in tartankan uu kaalin ka qaadanayo isdhexgalka bulshada islamarkaana ay sii wadi doonaan tartankan ka socda garoonka kubadda cagta laqanyo ee magaalada beledweyne tartankan si quruxla u socdaa welina guruubyadii aan ku jirnaa maasha allah dhallinyarada waxay soo bandhigahaan ciyaar muuqato ciyaarahan jeclaysanay oo dad waaweyn usoo fiirsi tagaan sanqaasa xitaa dirtaa marka loo fiiriyo sideed sareedeed iyo iyo hadda taageeraha fadhiya haddaa badanbo sababtoo dhiirigelinta dhallinyarada in loo soo biyo weliba iskuullada waa muhiim iskuullada maamulayaasha iyo macalimiinta iskuulka waxaa ugu qoran atacliim wa tarbiya wax la baran waa cilmi iyo tarbiyada annagan waxaan ugu faa'iidaysanna halahaas oo maadaama ay yihiin arday tarbiya leh soo bandhigitaankooda ciyaarta iyo waxayso iyo akhlaaqday leeyihiina wax shay aan la soo koobin karin waan ugu mahad celinayna macalimiinta iyo maamulayaasha ku barbaariya akhlaaqdaas intaas in ka badan waa ka rajeyna inay sii bari doonaan midda labaad tartankan oo qaban dhallinyarada waxaa waa mid aan ka damacsannahay inay dhowr shay inay ka dhex baxaan xagga wacyigelinta oon aan dhinaca ka wadnay ay ka mid tahay in oon ardayga oonu isticmaalin xagga qabiilka xagga siyaasadda aanan ku mashquulino waxaana ka soo baxday isdhexgal badan oo annaka xitaa bahda sports adaana waxaan aragnay dhallinyarahan jeclaysanay banoonigooda oo soo bandhiga ciyaar muuqato marka waana wax oo dhiirgelin u noqonaysa oon sii wadi doona hadduu leeyahi aan rajaynayno waxaana ka baranay oon san qiyaasin hadda iskuullada bandhigoodu inay noqon doontaba mid aan u malayn doono inaan ka dhigi doono ma- maalmo inuu dhexeyn doono inaan u qabanno marka waxaa waaye macalimiinta iyo maamulayaasha waxaan ka rajaynayna inay ardayda u dhiirigeliyaan ayaguna mas-uuliyadaa saaran markii maanta sharciga aan dhex yaallaa waxaa inaa iskuulka arday ka dheerayna keeni karin oo annakan waxaan u sharciga u yeelnay ardayga iskuulkii sharcigaas ka gudban oo wuxuu noqonaa mid khiyaano leh sababto adoo maamula oo macalin markii ardaygan iskuulka dhiganin aad keentid ardaygan wuxuu kaa baranaya inay khiyaano aad wadid oo berri oon uu ku dhaqmi doono adiga maadaama aad u horseegtay maanta waxaad baraysidna waa tarbiya tacliim inaad bartidna waa muhiimadda tartankan ka socda garoonka kubadda cagta laqanyo ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka qayb galaya afar iyo toban kooxood oo ka kala socda dugsiyada sare ee magaalada beledweyne
in ka badan boqol arday ayaa ka qalinjibisay kuliyadda caafimaadka jaamacadda banaadir ee muqdisho aadan cabdi axmed ayaa warbixintan la diyaara
munaasabadan oo ahayd mid si heersarah loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalin jibinayeen boqol iyo sagaal arday oo dhammaysatay kuliyadda culuumta caafimaadka heerka koowaad ee jaamacadda banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay munaasabadda qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada muqdisho maamulka jaamacadda aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bide ayaa ka sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee ay wax ku soo barteen ardada qalinjibisay salaantaa kadib runtii waxaan rabaa maanta halkan inaan uga hambalyeeyo dhakhaatiirta cusub ee ku soo biiraysa bahda caafimaadka ee ka qalibjibsay jaamacadda banaadir oo ah dufcaddii afari tobanaad ee ka baxda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir iyadoo sanadkan la qaatay dufcaddii labaatanaad ee ku soo biirtay kuliyadda caafimaadka runtii waxay tahay mahadoo dhan ilaah bay u sugnaatay runtii dadaalka badan la suubiyey muwaasisiinta macallimiinta aad baan runtii ugu hambalyeenayaa waalidiintii runtii soo garab taagnaa waqtigaa dheer ee ay sababay inay ku guulaystaan inay gaaraan heerka ay leeyihiin marka waxaan rabaa inaan u sheego waxay ila tahay waa ma- dadaallo iyo fara badanna waa soo geliseen talooyin fara badan waa laydin siiyey waxa weeye maanta ayay waxay idiin tahay bilow shal waxaa ahayd cunug dhashay waa gurguurtay maanta istaaggii baa bilaabaysaan maanta ayaa waxaa laydinka rabaa dadaal badan inaad suubisaan oo waxbarasho aad ugu dadaashaan maanta ayay tahay ilinkii hore ayaa taagantihiin hadda kadib ayaa gudaha soo geli doontaan inaad aad u dadaashaan oo waxbarataan waxaan rabaa inaan halkan mataqaanaa ugu hambalyeeyo marka ugu horreysa waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan batch fourteen waxaan leenahay sunnatun xasana inaad sunnadaas xasankaa mataqaanaa aad sii wadaan oo aad xoojisaan maxaytaa sunnadaasi dhowaan waxaa la geli doonaa imtixaankii loo geli jiray isbitaalka ordogan waxaan rajaynaynaa sidii sunnada ahayd kaalimaha hore waxaa geli jirtay jaamacadda banaadir waxaan rajaynaynaa batch fourteenna inay sunnadaas sii wadaan ay ku guulaysaan haddii alla idmo oo aad ugu dhiirigelinayna inay hadda diyaargaroow suubiyaan u diyaargaroobaan in tobanka kaalmada ugu horeeya inay jaamacadda banaadir noqoto haddii alla idmo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan rabaa batch fourteen inaan ugu bishaareeyo waxaan bilaabi doonaa barnaamijyo cusub oo bost graduate ah barnaamijkaasoo ugu horeeya mataqaanaa master for communicable disease la bilaabi doono haddii alla idmo oo idinku aad nasiib u yeelateen inaad bilaabi doontaan ay una furan tahay dhammaan dadkii ka qalinjabiyey jaamacadda banaadir inay bartaan master oo ah communicable disease oo lagu- lagu soo kordhiyey barnaamijka waxbarashada dugsiga takhasuska waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego in barnaamij aad u qiimo badan oo ku saabsan barashada cilmiga researchiga in la furi doono oo isagana muddo hal sana socon doono oo lagu soo kordhiyey dugsiga takhasuska oo adinku maanta jaansaa u yeelateen aad bilaabi doontaan ina idiin furan tahay idinkuna soo dhaweyna haddii aan la idmo barnaamijkaasoo loogu talagalay inaad barataan cilmiga researchiga wuxuu yahay kaasoo ay bixin doonaan dad khubaro ah oo mataqaanaa aad looga soo shaqeeyey la rabo dhakhtarka waxaa laga rabaa inuu noqdo research oriented haddii aan la idmo doctor maxamed maxamuud fuji iyo doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ka mid ah barayaasha caafimaadka jaamacadda banaadir ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey dhakhaatiirta da'yarta ah ee ka qalin jibisay jaamacadda banaadir
mar labaad ayaan u hambalyeynayaana eh, dufcada afariyo tobnaad Eh, waxaan rabaa inaan hal hadal ka idhaahdo eh, takhasusyada laga dhawaajiyey takhasuska laga dhawaajiyey waxaa ka mid ah takhasuska leeyahay tropical and infectious disease oo laba sano soo bixi doono oo dufcadda afar iyo tobnaadi inay wax badan ka ogaadaan ay u baahan yihiin Eh, waxay dhammaystiraysaa waxbarashadiinni Eh, qofka ka soo qalin jabsha oo takhasus ka soo qaata masarka ka soo qaatana waa dhakhtar dhammaystiran waa dhakhtar dhammaystiran markaan ka wado waxa weeye waa dhakhtar clinically cudurkii daaweyn kara laboratory hadduu u baahdo asagu saxaradii baari kara dhiiggii baari kara kaadidii baari kara waxaan la wadaagayaa saaxiibaday hambalyadaas iyo dardaaranka ladiin sheegay oo ah marka koowaad bukaanka waxba ha u dhibinina waa halhays dhakhaatiirtu ay leeyihiin bukaanka aqoonta aad leedahay haddaysan kugu filnayn dhakhtar kale u gudbi ceeb ma ahan inaad dhakhtar kale u gudbisid waana waajibaadka ku saaran aqoontaada kordhi aqoontu ma dhammaato maantay qalinka ubaad bedelateen albaabo kalea idiin dhiman marka waxaan leeyahay dadaalka halka ka sii wada doctor cismaan xaaji maxamuud dufle oo ka mid ah barayaasha jaamacadda islamarkaana ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa kula dardaarmay ardada qalin jebisay inay aqoontooda kordhiyaan wixii ay barteen ay ugu adeegaan bulshada yacni consultation la sameey dhakhtar kale oo muxuu ahayto eh, kaa xirfad weyn waa muhiim waay midda kale habeen markaa ka baxdaan waxaa isku daydaan inaad yacni dhakhaatiir waaweyn agtooda aad tagtaan hadaayo profesor cabdulaahi aa ka dhawaajiyey waa soo dhoweynaynaa fikirkaas oo ah isbitaalada jira inaad ku qaadataan eh, muxuu ahayd oo kala duwan ama kuwa mu'asasada ruuxoodaba inaad ku qaadataan muxuu ahayto trainingkan waa muhiim
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio beerula dhegeystayaal waxaa inoo harsan qodobkii dibadda kusoo dhowaada markana xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerlula xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha la iibiyo muraayadaha almuuliyomka ee guryaha la geliyo haddii aan ku hormaro muraayadda almuuliyomka ee sai siddeetan mitir bar mitir ayaa la iibiyaa labaatan doolar muraayadda almuuliyomka ee istambati siddeetan mitir bar mitirkeeda ayaa la iibiyaa shan iyo labaatan doolar muraayadda almuuliyomka ee three m m ayaa la iibiyaa sideed iyo toban doolar ugu dambeyntiina muraayadda kalarka ee almuuliyomka mitir bar mitirkeeda ayaa la iibiyaa sagaal iyo toban doolar xubintiina waa egeyntaas
dhegeystayaal intaasi aanu ku dhaafno xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo iyo redio baalula waxaana la socodsiinayay axmed nuur daahiye markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio balulan ku bilaabe bremi leaga ayaa la filayaa kulamo xiiso badan in ay dhacaana maanta ilaa iyo caawa sidoo kale liigaha sare eeda ligiwanka iyo bundesliigaha kulamo kale ayaa ka dhacaya bremi leaga haddii aan ku hormarno liverpool waxay la ciyaareysaa kooxda sheffield united kulankaasi afar saa caawa ama tobanka habeenimo ayuu soo geli doonaa halka duhurnimada maanta ay iswajahayaan mancity westham oo ciyaaraya labadii weliba qadar soddon daqiiqo sidoo kale bulhamna crustal balac ay la ciyaareysa shanta galabnimo xiliga toddobada weliba qadar soddon daqiiqo ee fiidka caawa waxaa isku wajahaan chelsea iyo manchester united oo ah kulan xiiso badan laliigaha kulanka ish lagu hayo waa kulanka el classico ee u dhexeeya kooxaha real madrid iyo barcelona oo dhici doona shanta galabnimo waana xili fiican oo ay dadka africa jooga si weyn u daawan karaan waxaana markaasi sidoo kale ciyaaraya atletico madrid oo iyada wajaheysa real batis tobanka habeenimo iyo kulankaasi soo geli doonaa sare-eeda kulamada xiisaha badan ee dhacaya waxaa ka mid ah intero toddobada fiidnimo la ciyaareysa genoa sidoo kale atlanta waxay la ciyaareysaa afarta galabnimo sanbatoria lasio bolognana sagaal kuliba qadar afarta iyo shan daqiiqa ay isu jihi doonaan bundesligaha bayer munik ayaa afarta weliba qadar soddon daqiiqo galabta la ciyaareysa interactive frankfort sidoo kale dortmana xiligaasi toddobadiiba qadar soddon daqiiqo ay wajihi doontaa sheelka ligiwanka kulanka xiisaha leh ee la eegayo waa b s g iyo dijonkan u dhexeeya oo tobanka habeennimo ayaa la ciyaari doonaa xubintii rogeynta intaasaynu ku dhaafno xubinta ciyaaraha warka subaxnimo markana qodobka dibadda hay-adda dawooyinka u qaabilsan mareykanka waxa ay meel marisay in bukaanada isbitaalada u jiifa cudurka covid sagaal iyo toban lagu dabiibi karo dawada lagu magacaabo rimdasiver hay-adda maamusha cunada iyo dawooyinka ee mareykanka f d a loosoo gaabiyo ayaa sheegtay in figalary oo ah magaca ganacsiga dawada oo celcelis ahaan shan maalmood ka yareyneysa waqtiga kasoo kabashada cudurka taas oo markaasi la ogaaday intii ay socotay tijaabada dawooyinta bukalary waa dawadii ugu horreysay ee lagu dabiibo fayraska covid sagaal iyo toban oo f d a ay meelmariso sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay f d a hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay toddobaadkii hore sheegtay in dawada waa remodesiver aanay wax weyn markaa ka tari karin badbaadada bukaanada intaasna waxaa iga eg warka subaxnimo aniga cabduqaadir cumar ibraahim nadaara ayaa idinla socodsiinay tan intaan ka kulmayno warkan warkiisa xiga waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo